haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa iskudaygii fashilmada afgembiye ee dalka turkiga ee la doonayay in lagu afgembiyo dowladda uu madaxweynaha ka yahay rajab dayib ordogan waa maxay sababta ka dambaysa iskudaygaasi afgembi yaa loo nisbayn karaa inay ka dambeeyaan muxuuse ku keeni karaya xaaladaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalka turkiga iskudaygaasi afgembiye ee fashilmay dad ayaa ku dhintay kuwo kalena hadda waxay ku jiraan gacanta dowladda oo waa la xidhay dowladda ayaana ka hortagtay iskudegaasi afgembi iyadoo shacabka dalka turkiga ay markaasi ka helayaan gacan wanaagsan inta badan afgembigu waxa uu ka dhaca ama iskudayada afgembiba waxay ka dhacaan waddamada soo koraya waxay tahay sababta waddan sida turkiga oo kale oo horumaray oo ku jira neto iskudaygaasi afgembi uu ka dhaco waxaa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila qaadaa dhigi doona barnaamijka marti ugu ah axmed ibraahim nageeye oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simada magaalada muqdisho axmed hadda waxa uu shahaadada p h d ku diyaarinaya magaalada kaysari ee waddanka turkiga waxaana sidoo kale nageeye oo ah dhaqaalyahan waxaanu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda waddanka turkiga hadka telefoonka ayaan kula xidhiiray isagoo jooga waddanka turkiga waxaana weydiiyey bal marka hore sharaxaad inuu naga siiyo iskudayga afgembiga dhicisoobay ee waddanka turkiga haddii aan wax yar aan ka hadlo turkiga taariikho kala duwan oo soo maray oo la xiriiro afgembiga kun sagaal boqol iyo lixdankii afgembi ayaa ka dhacay waxaa madaxweyne ka noqday generaal military oo jamaal gorse la dhaho sidoo kaleente sagaashan todobadii oo ka dhacay najmudiin laarbakani a lagala wareegay afgembiga afgembiyo badanaa jira marka waddankan wuxuu u leeyahay khibrad kudayga afgembiga xalay dhacay wuxuu dhacay salaadii cishaha kadib markii aan kasoo baxnay tiro ciidamo military oo udhexeysa todoba boqol iyo konton ilaa sideed boqol oo military ah ayaa isku dayay afgembigaas waxayna qabsadeen labada magaalo oo waddanka ugu weyn oo caasimada ankara ah iyo istanbul ankara oo kaleente waxay ka qabsadeen idaacadda oo la yidhaahdo t r t iyo aqalka baarlamanka ayay ka qabsadeen halka istanbulna ay ka qabsadeen aerobortka ataturk iyo labada buundo ee isku xirta yurub iyo asia ee ku taala maxaa la yidhahda istanbul ay qabsadeen sidoo kaleentana waxay gacanta ku dhigeen abaanduulaha guud ee dalka ciidanka militariga waxayna ku hubeysnaayeen taangiyo iyo helicoptero ayay ku hubeysnaayeen ayay ku hubeysnaayeen iyo miigag waxaa la arkayay marka muddo ilaa saddex saacadood ilaa iyo afar saacadood ku dhawaada ayay militariga qalalaasahaasi ay ku mashquulsanaayeen waxay soo rogeen marshallow bandow ay kusoo rogeen dalka iyagoo ku amray dadka inay guryahooda aysan kasoo bixin isgaasiinta qaarkoodna way damiyeen sida aan hore u sheegnay daqiiqado kadib madaxweynaha ayaa wuxuu kasoo hadlay telefon iphone plus gaar ahaan barnaamijka la yihahdo face time oo kala hadlay idaacadda turkiga c n n-ka ayuu kala hadlay wuxuuna ka codsaday shacabka inay banaanka usoo baxaan ee ciidankana ay ka hor tagaan isla markiina shacabka way ajiibeen wayna usoo baxeen eeraboortka ayay tageen waxay tageen bundaday tageen eeraboortka wax oo iska hordhaca kama dhiceen oo way ka baxeen qoladii militariga ahaa oo afgemiga isku dayay sidoo kaleentana buundada xoogaa yar qalalaasa ka dhacay oo dad oo xooga ah ayaa ku dhintay ilaa boqolaal qof oo ku dhaawacmaday lixdan qofna waxaa la sheegaa inay ay halkaas ay ku dhinteen waa gartay marka axmed arrintan dhacday isku daygahay fashilmay madaxweynuhu isagoo ka maqan xaruntiisa xafiiska sida la sheegayna fasax ku jira ayuu dhacay marka la fiiriyo wuu kasoo laabtay magaalada istanbul uu yimid oo ay kooxda afgembiga samaysay ay haysteen markaas sida adigo aad ka dhawaajisay labada magaalo ankara iyo istanbul bay qabsadeen sidee ugu suura gashay arrimahan oo idil sideese ay dadku ugu suura gashay inay ka hortagaan isku daygan afgembiga ee la doonaya in dowladda lagu inqilaabo otor waxaa la sheegaa in ciidanka kooxda ciidanka kamid ah oo afgembiga isku dayay in ay maxaa la yihahdaa whatsapp group ay lahaayeen informationka iyo xogta ay isku dhaafsanayeen in badan oo macnaha markii dambena hadda xogtooda la helay waxay ku suura gadoobtay marka nimankan waxay taabacsan yihiin afkaar ahaan wadaadka benzevelia fadhiyo ee la yihahdo fatxullahi guulaan oo dhowr maroo ka horna sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka bishii agosto mar ayay waxay isku dayeen afgembi inay sameeyaan asagana wuu ka dhicisooday waa tahay laftigiisu sidaan wararka qaar ku helayno guulaani wuxuu sheegay in uusan taageersanayn isku daygaasi afgembigaahi inkastoo madaxweyne uu ku eedeeyey inuu isagu ka dambeeyo haddana markaad fiiriso oo kale inta badan afgembiyada waxay ka dhacaan wadamada soo koraya africa asia meelo kale kamida wadan horumarsan oo nato ku jira oo sida turkiga oo kalea in hadda afgembi uu isku daygan uu dhaco maxaa lagu micnayn karaa marka waxaa lagu micnayn karaa horta hore wadankan sidaa uhormarsan inuu afgembi noocan oo kalea oo amba iskuday noocan oo kale oo dhaco afkaarta ayaa aada u kala duwan oo maxaa la yidhaahdaa milatariga ay qabaan sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka wax badan uu isbedela ayuu sameeyey waagaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ordogan booliska ayaa wax badan laga bedelay milatariga wax badan laga bedelay yani marka hore waxay ahaayeen wadaadka iyo iyo ordogan afkaartooda isku mid ay ahayd hadda laakiin afkaartooda ayaa aada u kala fogaatay marka waxay bilaabeen marka in ay iyagana si gooni ah maxaa la yidhahdaa ay meelo badan ay u qabsadaan ay bosishano badan dad badan oo madax ah ay maxaa la yidhahdaa ay ay saameyn ay ku yeeshaan marka wararka ugu dambeeyay hadda waxay sheegayeen marka laba iyo toban oo taliyayaal ahaa inay ka bax inay ku baxsadeen helicopterkan la yidhahda abaji ayna ay hadda ku sugan yihiin gariiga howlgal ballaarana socdo weli waxaa qaarkoodna lagusoo waxaa lagu soo qabtay ilaa iyo kun iyo shan boqol oo milatary ah ayaa lagu soo qabtay marka xaaladda hadda waxaa la aaminsanaya inay degan tahay oo wax dhiba aysan jirin xal waxyaalaha badan oo aragna waxaan kamida meelaha aan joognay masaajidadiya maxaa la yidhahda aadaan ka bilawday ducaayin ka bilawday dadka banaanka iskugu soo baxaa la yiri booliska horkacaya xataa meelaha qaar booliska ayaa ka hortegay milatariga qolada oo mit oo intelligencyga iyagana waa soo baxeen milatariga qayb kamid ahna maxaa la yidhahdaa way diideen oo way ka hor imaadeen waxay ku amreen in hubka la dhigo hubka lagu soo celiyo xarumihiisa sidoo kale madaxweynaha saaka salaada subax oo wadanku dib ugu soo laabtay shir jaraa-iduu qabtay wuxuuna dhahay dadkii ka dambeeyey hawshan they will pay the price ciqaab culusana la saari doonaa haddii aan la yidhaahdo waa tahay waan kuusoo laban doonaa su-aalaha kale aan rabo inaan arrimahan ka sheekaysano laakiin dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan jaleeci doonaa oo aan soo qabanaya dhegeystaha ugu horreeya ayaan soo qabanaya haya dhegeyste kusoo dhow magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jamaalow waa ku salaama adiga iyo nageeye magaceyga waa mahadal j k waxaan joogaa norway runtii arrinkii dhacay habeenkii sabtida ee lasoo dhaafay waxay ahayd macnaha waa habeenkii sabtida soo gelaysay runtii soomaali haddaana meel kastotur waana xanuunjisay oo wax aanan jeclaysanay ma ahaanin wax mataqaanaa aad iyo aad aan uguna xanuun way noqotay marka runtii walaalkay su-aasha aan weydiina inkastoo inay dhowr su-aalood ay noqonayso aan u malaynayo tan ugu horreysaa waxay tahay saameynta ay ku yeelan karto wadankeena soomaaliya maadaama turkigu inta badan soomaalidu uu caawiyey hadda istifaalaha nabadeed ee soomaaliya kasoo iftiimayo isaga xataa oo hormuud u yahay saameynta oo ku yeelan karo soomaalida macnaha gaar ahaan dalkeena soomaaliya sidoo kale su-aasha kale a inaa raacsiiso aan jecelaha waxay tahay afgembigii la damcay in lagu sameeyo madaxweyne urdugan macnaha ma la dhihi karaa gacansaar oo dhinaca heer galbeedka ah ayaa jiro weliba xataa dawladda soomaaliya keliya ayaa cambaaraysa oo lama arkin wadan cambaareeye allaaba ka dhige wadan kale xataa wax cambaaray lama arko laakiin waxa ugu horreeya cambaaray waxay ahayd wadankeena oo weliba xataa laga soo banaan baxay oo madaxweynaha cambaarayey wadan kaloo cambaaray lama arkin wa tahay karaa wadamada reer galbeedka ka dambeeya wa waad mahadsan tahay mahad waxaan u gudbinaya su-aashaada axmed ibrahim nage kastoo maraykanka oo kale uu ka hadlay oo uu kasoo horjeestay arrinkaasi sheegeen in turkiga uu la garab taaganya wixii baaritaana ku aadan waxa afgembigani sababay xitaa waxaan ku wareejinayaa markan nagey bal haye haddaad maaragtay mahad su-aashiisa laba su-aal buu qabay haddaad adigu uga jawaabtid waa mahadsan tahay mahad su-aasha koowaad oo ahayd saameyn maku leedaha soomaalida wax soo soomaalida saameyn kuma lahan afgembigan oo afgembiga dhanba waxuu socday wax ka yar afgembi iskudayan afgembi waktigiisana wuu yaraa wax saameyna kuma leedaha xataa wasiirka awqaafta arrimaha diinta ee soomaaliya wuxuu booqday safaaradda turkiga ee muqdisho ku taala saameynta ugu yar waxa waaye flightskii muqdisho aadi jiray oo dadkii yurub ka imaaday dadkii istanbul jooga muqdisho u socday inay flightskooda oo dib u dhacay ilaa ay haddana ay xayiro yihiin oo laakiin waxaa la filaa wax yar kadib in oo la fatixi doono haddii ilaahi yidhaahdo dabcan wadamo badanaa ka hadlay oo maraykanka uu ka hadlay soomaaliya way ka hadashay ruushka xataa way ka hadleen marka faragelinta waa shakigaas wuu jiraa oo dhinacyo badan ah waddankan sidaa og tahay xuduudo fara badan uu leeyahay dhinacyadiisana oo wadamada syria oo kale haddii aragto kulligood badankood waxaa ka socdo midkood dagaalaa ka socdo midkood greeg oo kale dhaqaale xumaa haysato yani challenge ama fara badan ayuu ku jiraa waddanka turkiga sidaas oo tahay haddana waxaa la yidhahdaa dadaal oo badan ayay wadaan faragelinta ajnabiga ahna aaday u jirtaa waa waa mid weyn oo dhinacyo badan leh iyadane laakiin waxaa aaminsanahay caqabadahaas inay ka gudbayaan dawladda turkiga iyo boolisiga u yaalla xisbiga talada haayo oo la yidhahdo a k bar waa tahay waad mahadsan tahay axmed ibraahim dhinacii khadadka telefoonada ayaan weli kuguda jirnaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan soo qabanaya dhegeysta kusoo dhawow magacaaga iyo deegaankaa joogta adigoo ku bilaaba maxamed cabdulqaadir muqdisho runtii arrinka turkiya ka dhacday aadana waxaan nahay ilahi waxaan ku baryaa ina markale kusoo celiyay marka labaad aan su-aalahan raba inaan weydisaashkooda xirtahay adduunyada waxaa caadi ah siyaasadaha degan wadamada lagu tilmaamo wadamo aan marnaba looga cabsanay inuu ka dhaco inqilaab noocan oo kale ama qallaaso heerkan gaarsiisan maxay yani wadamada daneeya ama maalgelinta kule ama siyaasaadka la xiriira kule turkida ku keeni kartaa yani dhibaatadii turkiga ka dhacda ama iskudayga afgambe mase la dhihi karaa waxay luminaysaa kalsoonida lagu qabi karaa in turkiga ay ka jirto siyaasad degan saasi baad waxay tahay qad iyo kolaatana dabcan wax laga sii gudbay ahayd in inqilaabyada noocaana ama wadamo qaarkaa lagu yaqaanay maxaa keenay in ciidamadu ay sameeyaan yani inay afgambi noocaana ku fikiraan ma qanaaco ayaan jirin ama qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin yani yani hanaanka jira mase yani xaquuqay u baahnaayeen aysa helin dabcan tasdacadna waxay tahay wadamadan hadda dagaal kula jira daacish reer galbeedka ugu horeeyo ayagu laftirkooda ma loo qaadan karaa dabcan in ay ay ay gacan bidixinayaan ujeedo fog ay ka leeyihiin ama ay ujeedkooda yahay inay burburiyaan waddankan turkida sidaas darteedna ay mucaaradka ama qorayinka waxaan sameynaya ay wax badan ay ay ka ufududeeyeen dabcan maxamed cabdiqaadir oo muqdisho joogo su-aashiisa waa ku mahadsan tahay turkiga waxaa dib ugu soo noqnoqonayo maxaa la yidhahda siyaasadan amba maxaa la yidhahdaa zero policyga oo nabadda ah dadka oo maxaa la yidhahdaa shacabka horta hore waa dad aada xadaarad u leh oo turkiga aanan afdembiga iyo dhibaatooyinkoodana khibrad u leh iyo waxa ay soo martay marka haddii wax waxa keenayna waxa waaye kala duwanaanshaha afkaarta sidaan hore u sheegnay wadaadka fadhiya venezuela oo maxaa la yidhahdaa oo mar walba lagu xantay inuu waddanka qalqal gelinayo dad badan oo taabacsana jiro oo isku xiran dadkaasna waxay mar walba ay kasoo horjeedaan siyaasadda erdogan ay kasoo horjeedaan dadkaasna waxay ku jiraan militariga ganacsato meel walbo hadda haddaan tusaale ahaan kufiyo dadkaas awoodahooda wax badan aan la yareeyay jaamacado badan oo waddanka ay ku lahaayeen oo dhaqaalooyin fara badan kasoo gaaray iskuullo fara badan dhammaantood maxaa la yidhahdaa waa laga wada xiray marka hadda waxay u eg tahay in lasii wiiqaayo awoodooda marka xisbigan oo ark baa sameeyeen wayna kuma saameyn weyna kuma lahan maxaa la yidhahdaa waxyaalahaas xisbiga policy fara badan uu leeyahay oo ka hortaga waxyaalahan iyo waxa dhici karo iyo waxa imaan karo dhan way ogyihin maxamed waan filayaa in su-aashaadii su-aalihii aad qabtay lagaaga jawaabay waxaa kaloo weydiin lahaa aan ku darsan lahaa waxay tahay yani adduunyada see u arki kartaa yani waxaan dhacay kalsooni intee laga ku qabi kartaa inay maalgashigii iyo shaqooyinka hore u socday iyo in la aamino turkida inay tahay waddan siyaasad degan oo xoog badan inay ka jirto oo wax badan la wadaagi karo ay noqon karto maxay fikir nooca adduunyada ay ugeysan kartaa ama maxay u arki karaanba waxaan dhacay maxayse saameyn ku yeelan kartaa dhaqaalaha turkida waxaan ku dhacay ama iskudayga noocaana oo ku yimid wa wa tahay su-aal wanaagsan waa mahadsan maxaa cabdilqaadir marka hentay adduunka horta hore dhan badankiisa way kasoo horjeesteen maalgelintana wax saameyn fara badana kuma yeelanayo hadda oo kale haddii kasoo hadla kusiiyo marka laga hadlo dollarka oo kale hentay xoogaa yara wuu isbedelay sarifka dollarka koro u kacay yani saameyn xoogan ma ku yeelanayo afgembigan dhicisoobay aniga sida aan qabo waa tahay waad mahadsan tahay aad baan ku salaamaya maxamed sidoo kale waad mahadsan tahay axmed ibraahim isku daygan wuxuu ahaa markaad fiirsid sida loo soo qorsheeyey iyo qabanqaabada nimankan mid xoogan laakiin shacabkana ay awoodooda muujiyeen marka dhinaca kale laga fiiriyo askartu waxay awoodeen inay rasaas ridaan oo ay dad laayaan laakiin qaarkood bay isku dhigayeen taangiyo qaarkood baa askar waxaa laga arkay tiiviyada iyagoo soo qabanaya askartii shacabkii oo gacanta ula tegaya marka arrimahaasi markaad fiirsid ma waxay kuu muuqdaan kuwo muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay taageerada ay dadku qabaan dowladdii ay soo doorteen mise waxayba ka soo horjeedaan in iskudayo noocaas oo kalaha uu waddankooda uu ka dhaco wa waa mahadsantaa jamaal shacabka turkiga xalay taariikh aada ufa weyn ayay ay ay ay dhigeen ay tusiyeen dadka amba wadamada islaamka ah amba wadamada kareente oo hadda soo korayo xalay waxa dhicisiiyey dhicisiiyey afdembigan waxa waaye shacabka turkiga shacabka turkigana waxay muujiyeen inay dimuqraadiyad ay ka jirto waddankaas militariga oo kaleente waxa waaye waxay qaarkood ma ogeyn afgembigan oo lama socan that's why xabadda iyo wax lamidka dadka ay uga hortegi waayeen haddii aad fiiriso xisbiyada mucaaradka dhammaantood way ka wada hor imaadeen sida xisbiga c h p la yiraahdo iyo xisbiga la yiraahdo n h p dhammaantood way ka hor imaadeen waxaas wax lamid ah inuu wadanka oo ka dhaco malahan shacabkana kalsooni weyn ayay geliyeen waa tahay aad baad umahadsan tahay sidoo kale dhegeystaha kale khadka ku jira ayaan markaan isaguna doonaya inuu su-aal ku weydiyo dhegeysta ku soo dhawo magacaaga iyo deegaankaa joogtid adigoo sheegaya bismi illaahi raxmaani iraxiim magacaygu waa maxamuud warsan oo jooga debiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaanbahda v o e da waxaan si gaara u salaamayaa weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa aqoon-yahan axmed ibraahim medeye oo khadka kaga jira turkiga mudane aqoon-yahan waxaan ku weydiin lahaa waxaynu la socnaa inqilaab dal hodanah ka dhaca sida turkiga oo kale waxyaabaha lama mid ahaa kuwa africa ka dhaca waxaa kaloo inu ognahay madaxweyne ordaamiye wanaagsan oo dadkiisu jecel yihiin islamarkaana dalkiisa meel fiican soo gaarsiiyey balse sida dad badan ay aaminsan yihiin sumcadiisa wanaagsan waxaa barbar socda khaladaad uu sameeyey oo aanay dadka isaga la dhacsanayn aanay arkayn sida isagoo ka takhallusay dad badan oo lasoo halgamay oo soo gaarsiiyey heerkan maanta uu taagan yahay sida ra-iisul wasaarihii hore axmed daawud ogle waxaa kale oo uu la coloobay sida dad badan ay aaminsan yihiin wadamada jaarkiisa sida ciraaq suuriya jabhadda kurdida ee d k k waxaa kaloo ay sasteegeen saaxiibkiisii ugu weynaa reer yurub dalkaasi ruushka oo dhaqaale ahaan uu si aada ugu taageersanaa haddaba mudane aqoon yahan dadka soomaaliyeed oo ku dhegaysanaya maadaama aad tahay aqoon-yahan dalka turkiga ku sugan maxaa keenay in ciidamada dalkaasi ay ku dhaqaaqaan afgembigaa dhicisoobay maadaama dalkaasi uu yahay dal hodana ciidamada iyo xaasiskooda iyo carruurtooduba ay ku nool nolol wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam maxamuud waa mahadsan tahay maxamuud aad aad umahadsan tahay afgembigaan dhicisoobay horta hore ciidanka milatariga oo dhan ma ahan waxa waaye waa todoba boqol iyo konton ilaa sideed boqol oo ciidan oo ka afkaar duwan maxaa la yidhahdaa erdogan iyo dawladda ayaa isku dayay dembigaas icsooday haddii aan ka hadlo meeshii aad sheegtay axmed daawud oglo wadanka lagama takhalusin axmed daawud oglo wadashaqeyn xoogan ayaa kala dhexeyso xisbiga stiilna xubin ayuu ka yahay xisbiga waana xildhibaan ka tirsan dawladda qoladan d k k ga wax saameyn ah kuma lahan afdembiga waxayna keenaysaa kala duwanaanshaha afkaarta waxa meeshaan hadda dhacay waxa keenay ugu weyn waxa waaye kala duwanaanshaha afkaarta aad baad umahadsan tahay maxamuud haddaan sii raacsado su-aasha maxamuud uu ku weydiiyey axmed erdogan waxaa lagu eedeeyay inuu sidoo kale uu ku raagay xukunka mar wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ilaa haddeertan wuu joogaa isagoo marba dastuurka wax ka bedelaya marba si uu xukunka usii joogo inkastoo doorashooyin ay dhaceen ay dadkuna ay muujiyeen inay doonayaan in uu hogaanka usii hayo taa dad ayaa ku eedeynay oo leh ninkan wuu nagu raagay sida la-ajligeedna waa tan keentay dadku inay isku dayaan qayb ka mid ah ciidanku inay xilka kala wareegaan oo ay dowlad kala samaystaan arrintaasi maxaa dadku dareenka ka jira turkiga intee buu gaarsiisan yahay horta arrintan way jirtaa in erdogan oo talada oo wax badan uu ku raagay laakiin waxaa jiro qorshe u dejisan xisbigan a k bartigaada qorshihiisana waxa waaye wuxuu ku egyahay labada kun iyo labaatan iyo saddex iyo tobanka waaye taargetkiisa asigana ilaa iyo xilligaas inuu uu nool yahay maadaama uu yahay waa keliya ma aha ninkan madaxweyne waa waxaa laa hogaamiye ruuxi ahna wuu yahay yani mararka qaar marka uu soo istaago shacabka sida saameynta ugu leeyahay ma malaysan kartid iyo sida ay u taageersan yihiin khadadka teleefanada dhegeystiya ugu dambeeyaan kuusoo qabanaya oo garowa jooga dhegeyste magacaaga iyo deegaanka joogtay su-aashaada adigoo soo koobaya cabdullahi cumar cali waaye abutriika garowaan joogaa mar kale waa salaamaya waxaan rabaa markii anigu inaan weydiiyo laba su-aal weeye su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa ninka mataqaana ordigan waxa weye qalaabka hadda soowey waxa weye asan suuragalin sida marka oo damacsan usoo noqonay wuxuuna isbeen karayaa in mataqaanaa xagga waxa weeyaan inay u arkeen ciidamadaasi inuu ninkaan yahay nin mataqaanaa keligii talisa midda labaadna waxaan noqonaysaa haddii arrinkan waxa weeye dib dib haddii usoo noqdo ama ay noqoto afgembi uu ka dhaco turkiga dalalka runtii waxa weye arrintada ay ka qabaa turkiga runtii cilaaqaadka faraha badan ka dhexeeyaay maxay runtii iyaguna ay mataqaana ay ay ay u dhimi karaysaa haddii macnaa ay dhacdaba in wadanka uu ka dhaco mataqana afgembi dib usoo noqdaan waa mahadsan tahay cabdullaahi horta cabdullaahi iyo soomaalida kale inta intooda kale inay fahmaan aan rabaa ciidanka militariga oo turkiga oo dhan kuma dhaqaaqin afgembigaan dhiciso waa qeyb yar oo kamid ah ciidanka militariga oo taabacsan askaar ahaan wadaadka fadhiyo pennsylvania ee la yidhaahdo fatxullahi guulaan oo ciidanka fadhiyo sax qofka amba madaxweynaha amba talada wadanka hayo marku wakti badan uu joogo dabcan dadka qaarkooda way nacayaan waxaa jiro dacaayado ay ka faafinayaan xisbiyada kaleento oo mucaaradka ay dhahayaan ninkan wax badan oo haayay wadanka laakiin haddii aad fiiriso labiiyi tobankii sano ee lasoo dhaafo horumarka oo turkiga uu gaaray wax la imaajin garayn karo oo ma ahan wuxuu gaaray maxaa la yidhahdaa dhaqaalihiisa inay meel kasta ay hore ay u kaco maxaa la dadka shaqooyinka ay helaan an shaqa la-aanta ay yaraato waxbarashada tayadooda ay aada u sarreyso hadda levelkeeda marka maxaa la yidhahdaa akbasi iyo ordogan waxa waaye nin oo leader oo ruuxi ah waaye oo dadkan ay aaminsan yihiin dabcan su-aasha kale haddii aan u gudbo dib inuu usoo noqdo lagama yaabo maxaa la yidhahda afgembigaan dhecesoobe hadduusan dhacana saameyn weyn kuma yeelan doono dhinac kastoo ha ahaato xiriirka ay caalamkiisa kale leeleeyihiin amba dadka maxaa la yidhahdaa turkiga shacabka waa tan aad iyo aad baad umahadsan tahay axmed ibraahim nageeye wakhtigaagii aad nasiisay waa kaaga mahad celinaynaa iyo sidaad dhegeystayaasha su-aalahaad uga jawaabtayba waad mahadsan tahay axmed ibraahim nageeye hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simida magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa isagoo jooga waddanka turkiga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey waxaan u mahad celinayaa sidoo kale dhegeystayaasha khadadka telefoonada su-aalaha ku weydiiyey axmed nageeye intuu barnaamijka u socday barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan sani kul dambe saaxiibadan dhegeysan waxaan iskaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo